أن لا إله إلا الله وحد لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أجمعين bishan barakaysan ilaahay subxaanahu wa tacaala ina waafajiyey masjidkan inaan isugu nimaadno waa laga maarmaan inaan isku baraarujinno waxyaalaha adduunkeenna iyo aakhiradeenna waxa weeye duwalku waxay qortaan ciidan dowlad kastoo dhalata ama boqortooyo kastoo dhalata ciidan bay qorataa ciidanka markay qorato madaxay ka xiirtaa ulajeedada waxaa la rabaa dhiboogaa la yidhaahdo waa la tababaraa waxaa la rabaa dowladda inay u hogaansamaan shuruud bay dowladda la gelayaan ballan bay la gelayaan way dhaaranayaan ninka askariga ah haddii dagaal la galo waa la yidhahda qaynuunka ka soo noqdo halkaasaa lagu tooganayaa mag male toogasho male maaragtay haybsi qof wax ku qaban karaa ma jiro waxaan malaynayaa inaad dhiboogaa ku jirtaan bishan ilaahayna waafajiyo subxaanahu wa tacaala dhibo inaan noqonno ilaahay u noqonno subxaanahu wa tacaala sidaa darteed wixii aan dhibooga kaga bixi lahayn waxaan idhaahdaa raallina iga ahada waktiga in lagu fogeeyo ma rabee markaan carafo usii soconaa xujaajta waxaan ku idhaahdaa sagaalaadka berri aan caawa mina joogno sidan annagoo laga gudub qadna waan in badan waxaan u sheega oo ku idhi baritool iyo rabbigiin baad la kulmaysaan idinkuna fuqaraa tihiin wallahu lghaniyu wa antum alfuqaraa marka diyaarsadeed waxaa la hortegaysaan rabbigiin waxaa jira barnaamijka jaziira waa fiirfiirsataan anu ma badiyo mar mar axaadiisa jirtaan fiiriya waxaa jira barnaamij la yidhaha mubaashir waa mubaashir baan idhahdaa berri adiyo idinkeen rabbigiin waxa ini dhexeeya male bishan waxaa ku jira habeen mubaashira marka waa laylat lqadr marka isu diyaariya marka waxaan rabay ducada oo asbaabta ilaahay subxaana wa taala aan baryayno inuu qabrigeenna inagu nuuro sakaraadkana inoo fududeeyo qiyaamahana ilaahay ina sharfo ee jahanamo kormarkeegana ilaahay inoo fududeeyo ee habeenkii dhigisaan nii lahaa goobta adeega markaa ka maqan tahayna ilaahay cawlada ina asturo ilaa waxa weeye mayd shuban isku sii daayey ama isku kahadshay waa ceeb ogti wayna sii daynayaan caanadu markay ku maydhaan ku qarin maayaan waa la qariyaa maydka lama sheego asraartiisa laakiin sal llaha alcaafiya fi dunya waalaakhira ruuxdu hadday kaa tagto waad waad qiimo beeli soomaalida waxay tidhaahdaa mayd maxaa dha maxaa ka fiican bay yidhaahdaa maxay ma aqaan kabiisaa dhaama ma yidhaahdo yani waa khalaas wey waa baaba-ay marka ducadaas baan ree wax yar inaan ka taabto ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo subxaanah si kasta u ammaanan oo kamaal kasta leh bu haddana ina inoo yeedhaya inagoo fuqara ah oo aad og tihiin taqsigana ka liita waxaynu nahaynan ahayn buu ilaahay wuxuu ina leeyahay idcuu rabbakum tadarucan wa khufya inahu laa yuxibu almuctadiin wa qaala rabbukum idcuunii astajib lakum rabbigeen baa ina baryayo kaalay maaragta waxay weydiista aayadaha soomkana waad og tihiin bartanka waxaa kaga jira waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaan falyastajiibuu lii waliyuuminuu bi lacalahum yarshuduun aayadaha quraan waxaa ku jiraan soomkay bartanka kaga jiraan ducadaas shuruud iyo aadaab bay leedahay nebiguna wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam adducaa huwa alcibaada wuxuu kaluu yidhi xadiiska xasanka ah ina raba kolkuu dadka la hadlayay ina rabbakum xayiyun kariimun yastaxyii min cabdihi idaa rafaca yadayhi idaa rafaca yadayhi macnaa ila allah an yaruddahumaa sifraa ilahay maxaa ka karaamo badan ilahay maxaa ka xishood badan ilahay maxaa ka naxariis badan ilahay maxaa ka dembidhaaf badan rabbiga labada raxmood hadaad kor u taagto marna iyagoo madhan oo beesa ku jirin aan kuu soo celinaynin allah maxaa ka karaamo badan ku abuuray ku koriyey cadamka kaa keenay haddana maanta aad usii socoto wa ilaahii turjacuun wa ilaahii tuxsharuun ilaahay xaggiisaa laynii shirini hadda agga waa ku shiraysaan agtiisaa waad ku shiraysaan cibaadada marka laba nooc weeye waxaa la yidhaahdaa ducada ducaa lcibaada ducaa lmas'ala labadaasa u qaybsantaa ducaa lcibaada waxaa salaadano iyo soomka iyo xajka iyo sakada iyo jihaadka iyo maaragtay waxyaalahaas oo dhan weeye dadka oo wax la baro oo ilahay dartii wax loo baro waxaa la yidhaahdaa ducaa ulcibaada baa la yidhahdaa qofka haddaad weydiisoo tiraa maxaad u tukanaysaa ilmaha yar haddaad weydiiso wax kala garanayo wuxuu ku leeya ilaahay ridihiisaan raadinayaa idan waxaa hoosta kaga jira allabari waxbuu ku raadinayaa salaada sakada waxbuu ku raadinayaa soomka waxbuu ku raadinayaa wiil yar baa waxaa ku yidhi sagaal jira toban jira oo damca inuuna raaco maxaad ka doonaysaa xajka sanadan dhaweyn rabbigay baanu cibaadaysan buuri hadalkii wuu igu weynaaday marka hadalkii waxa madaxay maskaxda inuu iga dhacay waa wiil yar weeye rabbiga u cibaadaysan maxaa ka dooni baadoo dadana rabbiga u cibaadaysanayaa buuri hadalkaas mama moodaynu waxaa fahamsan yahay intaa inuu fahamsan yahay ma moodayn man yuriid allahu khayran yufaqihu fi ddiin ducaa lmas'ala waa ducada de adoo ilaahay baryo weeye labadoodana tan cibaadadana waa inuu ilaahay kaa aqbalaa tan kalena waxaad weydiisato waa inuu rabbi ku siiyaa weeye waa markaa le rabbi ikfir lii rabbi irxamnii rabbi irsuqnii rabbi caafinii fi dunya waalaakhira rabbanaa aatina waa ducadan taas mas'ala la yidhaahdaa marka iyada qabuulkeegu waa in waxaad rabtay lagu siiyo wey haddaad cadaab ka magan gashayna lagaa magangeliyo haddaad janno weydiisatana jannada lagu siiyo ducaau mas'ala la yidhaahdaa duuduub ahaan asalaatu luqatan adducaa baa la yidhahda salaaddan aad tukanaysaanba waaba ducaba kulligeeguba waa duca sidaa darteed shuruudda loo baahan yahay towbadii baa habeenkii dhaweyd ka tegey oo daruuri ahayd inaa sheego shuruudda shuruudda ducada loo baahan yahay kow alikhlaasu lilah ilahay dartii waa inaad ilahu baridaa wey hurdaasaa leeday tadallunayso tadarucan wa kufya waa aadaabta soo socota marka tadallul adoo ah ilahay waa ikhlaas yeeshaa laa cudwaana fiiha su-aashu maaragtay cudwaan inuu ku jiro xadgudub waa inuu ku jirin oo xadgudubkaa waxaa ka mid aha cabdillahi ibnu muqafal baa inankiisii maqlay isagoo leh weydiisanaya rabbi leh allahuma acdil alqasra alqasra aladii fii yamiini اljanna ida dakaltuha wakaasur yabni sal ilaha alcafw sal illaaha aljanna wacudhu min annaar haddii xadiiska macnihiisii nabigaa yidhi buu yihi sala allahu alay sl cabdillaahi ibni muqafal oo saxaabi ah oo asxaabadii waaweyneeda nabigaa wuxuu yihi qolaa ahaan dooni macnaa aakhiru zamaanka iman yactaduuna fi ducaa'i wauhuur anu hadda waa baqaa tuubadan waan sii daynaynaa maantoo dhan ba iska soconaysa ta kore ta weysaysanayso waxoo dhan duhuurkii oo waxa weeye dahaaro qaadashadii iyo ismaylhigii wayba waxa weeye wan waxa weeye qoladaasaan galaynaa qatar baynu ku jirnaa ducadana way ku xadgudbiyo hadda masjidan cumar ibnu khadaab ninka habaara oo caawa ilaahay u barya ducadiisa maxaad odhanaysaan hada fi ictidaa laa yaqbal allahu minhu shay-an hadalka waxba laga yeeli maayo dadka tukanaya ilahay u tukanaya ninka habaara wiilkaaga oo la socda dadka saalixiinta oo masjidka soo gala haddaad tiraa arrintaasaan ku habaarayaa fi ictidaa waxaa kaloo ictidaaya inaad adigoo sirqoobay tidhaahdo ilaahu shaab iga dhig dee arrintaa lama fadhiyo sababta waa maxay mar haddaad sirqoodoo soo laabantay sunanta kawniga ah ninna ku hadhi maayo adduunkan soo ma arkaysid ya nin bashara nabigaa lagu yihi sala allahu calayhi wasalam wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhulda qofna inuu adduunka ku waariyo looma si waa ictidaa marka waa inay ahaata raxlimkood habaarto maalan dadka qaraabadooda habaarto muslimiintood habaarto waxaasoo kale ictidaa baa la yidhaahdaa waa inayn lahayn waa inuu muuqi yahay qofkiio waa inuuna maaragtay jarribayn waa inuu gooyaa ilaahay subxaanahu wa tacala inuu aqbalayo taa afraad waa inuu yahay aakila lilxalaal xalaal cun waa inuu yahay booli waa inuu iska ilaliyaa booli waxaa iska ilaalin kara nin aamina oo mutawarica baa iska ilaa shuruuddaas waa laga maarmaan aadaab bay leedahay oo aadaabtaa waxaa ka mida inaad weyse qabto inaad qiblada qaabilsan tahay awqaadda oo ma aragtay munaasabkan ay la egto waa bisha rabadaan oo kale waa aakhiru leylka waa habeenka leylatulqadriga waa yowma carafa waa kolkaad fidriga gasho oo soo ma arkaysid aad afurayso oo aad leedahay madowcada ku horaysaa mise cuntada lagu xalaaleeyey baad ku horraysa aad leedahay waktigaana ducadu waa mustajaaba roobku kolku bilaabmayo waa mustajaaba bayna aladanayni oo iqaamada iyo aadaanka horena waa mustajaab waktigadaas inaad la raadsato waa laga maarmaan maxaan ku idhaahdayey dee qofku waa inuu ilaahay u khaalisa subxaanahu wa tacaala oo waxaa inoogu daran cuntada iyo sharaabka iyo dharka iyo waxaa inoogu daran guriga hoohoyga ah iyo gaadhiga waxaan idin sheegaadna moobilkaa halkaa haddaan hadda kaga tego qofka ugu soo horreeyo masaajidkaa joogaa waxsuno iska qaadan jaabku rudanaya ay ayna aliimaan ayna salaa ayna ma aragtay aawi ayna alamaana saasaan kan mino meel ka tuuga badan ma arag xujaajta hal haddaad meel saa u dhigto moobilkaasaad ku hesho waa naadir ma aqaan dadka aniga nooceyga ama iga fiican inay gacanta ku dhigaan oo dee la raaraadiyaan waaba qarinaaba meel xujaastaas oo labada gudub qabaan ka qarinaynaa moobilkaas dadku waa iska boolo cunbaabad moodaaba nasal allah asalaam walcafi ducadaasa lagu aqbalayo wayba adkaanaysaaba marka sidaa darteed ducada oo ilaahay baryayna subxaanahu wa tacaala waa inay laba shayba kulmaysataa adduun iyo aakharo adduunkana ha ka tegin aakharana badi sidaa darteed ilaahay subxaanahu wa tacaala xajka qoladii hore waa ceebeeyey qoladii dambe wuxuu minhum man wa minhum man yaquulu rabbana aatina fi dunyaa xasana wafi alaakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar qoladana la ammaanay marka oo labadii kun sidaasee dee ducadana ku timid oo xadiiskuna saas ugu yimid aayadda ay ku timid labadaba kulmiso mid ha ka tegin haddaad aakhirada ku daysato oo iimaankaagu adag yahayna dee waxaa tahay dadkii mutaqiintii baa tahay baraaradii baa tahay haddaad ilaahay agtiisa ku kootato adduunkana iskaga jeedsato ma karayna inagu dad ibtilaysan baanu kama karayno lakiin sharcigana waa inoo baneeyey nabigiina sala alla alay slam waa yidhi nabigu sal l slam mucaadi ibni jabal radi allahu canhu ardaa ninkii ka soo dacwooday oo kaga soo dacwooday cishaha inuu ku dheereeyo oo ma aragtay wuxuu yihi markuu suuratu baqara nagu dul akriyoon ka goostayna waa munaafiq buu yihi markii loo warramay macaad baa ku yidhi markaasuu nabiga kaga soo dacwooday oo nabigu wuxuu ku yidhi macaadow adigu ma fataan baa tahay ummadda diintaad ka ergeysaa maxaad hadalkaa ugu tidhi bal dhegaysa nabigu sal l slam siduu ahaa ummadda dadka ugu fududaynaya diinta siduu dadka u jeclaa in la soo dhoweeyo aan la didinin masaajidda lagu soo xoreeyo afataanun anta yaa macaad buu ku yidhi aduguma fitna ma aragtay fataan baa tahay oo fitneeya mayaa tahay dadka diinta ka erya ku akri washamsi waduxaaha iyo wixii lamida aayado gaagaaban dadka ku akri oo munaasab o ah dadku waa la jalcay cishaha waa la jalcaye maanta o dhan baa la shaqaysanayay nabigu marka waa imtixaani maxalushaahidka wuxuu ihi ma ninkii acraabigu iyo qoti ah weliba reer madiina waa qoto sida hadda idunkaan tihin maaha qoto weeyo beeray qotaan sida reer koonfurka iyo galbeedka iyo dad beera qoto weeye markaasu wuxuu ku yidhi maa taquulu fii salaatik salaadaada maxaa tiraa buu ku yidhi ninkiibu kuleeyay soo dacwooday oo nebigu la saftay markaasuu yidhi as'alu allaha aljanna wa acuudu bihi min annaar markaasuu isagii baa marka hadlay nebigu uu celiyo wuxuu ku yidhi amaa dandanatuka wa dandanatu macaad garan maayo xamxamtaada nebigu ku leeyahay iyo xamxamta macaad ila macaadna wuxuu wuxuu maaragtay ugu dayanaya xamxamtiisa waa waa imaamkoogii moogta labadiina xamxamtiina waa garan waaye wuu fahmi waaye moogta ilaa qofka musalligii hoos bau akriyayaay nebigu bar kelimadu ku yidhi dhegayso marka sal sl xikma leh wuxuu yihi xawlaha nudandin buu yidhi sala allahu calayhi wasalam guuxa iyo cabashada iyo waxa naga dhacaya maqnas iyo neefsiga ilahay janna udhiisanayna naarna ka magagalayna labada waxaan waxaan meesha ku haynaabaa waa intaa ad sheegtay wey nasalu llah aljanna wa nacuudu bihi min annaar nebigaa ku yidhi sala allahu alayh wasalam sala allahu alayh wasalam nebigu saasuu ahaa ma weydiisanayna adduun ilaahay kuma jirin xadiiskanaa sii caddaynayo od arkayso xawlahaanu dandin buu yihi labadaa shay unbaa ku wareegeysanaynaa buu yihi kolba qaab aan u waxayno kolba qaab aan ilaahay ku barino labadaasaan ku jirnaa buu laakiin waxaa sugnaaday umu sulaym oo umu anasa baa anas ba u keentay nebiga sal sl toban isagoo yar bay nebiga u keentay dee nebiga wiil aad dhashay oo hadda koray oo kuray ah aad u keentay ka warran markaase waxay tihi yaa rasuula allahi haadaa unaysun fadcu llaahu lah waa anas yare waa wiil yar ilaahay igu ducee bay tihi umu sulaymna ma mataqaanaan baan u malayn waxay ahayd iimaankeegu wuxuu ahaa jabal lama maraynin abu dalxa wiilkii oo sakaraada wiil yaro isu dhaleen abu dalxa gadaal buu ka guursaday anas aabihii baa ka dhintay wiil yaray u dhashay baa jiraday wiilkii oo rafaadsan buu ka tegey oo shaqada aaday habeenkii buu soo noqday wuu waraystay wuuna dhintay horti wiilkii wiilkii inta hagaajisay oo xaggaa u jeediso maaragtay mara ku daday iyo iyadana isqurxisay oo isdiyaarisay ninkeegi isu diyaarisa cunto fiican u karisay iyuu waraysto yidhi wiilkii ka warran wiilkii waa si fiican buu seexday tii waa waa laban yahay t macnaa waa tagay wy dib usoo kici maayo wy base dee cuntadiisuu cunay reerkiisina waa isticmaalay hadhow marka arrintii dhammaatay ayay dee marka u warranta waxay ku tidhi waxaad ka warrantaa abu dalxow hadduu nin qola caariye siiyo ergisa ergis ergisa siiyo wegii wixiisii ka qaata bal ka warran waa uu fahmay markaasaa adduunka ku dhaqaaqay abu dalxa aroortii markii nebigu u yimid oo dee saasay igu samaysay buuri nebigu wuxuu yidhi allah habeenkiina inii barakeeyo wiil bay u dhashay wiilkii ay dhashay toban wiil oo xaafidulqur'aana buu dhalay allahu akbar bal qoftaa fiili iimaankeyga qoftaa way qofta u keenaysa nebiga anas oo u hadiyeynaysa oo leh ha kuu shaqeeyo oo iska daysa isaga ilaa waxa way ilmuhu markuu soo kaco soo ma jecl inuu ku adeego nebiga u adeeg bay tiri sala allahu calayh wasalam toban sano u adeegayay nebigu marka muxuu u duceeyey maxalu shaahidka wuxuu yihi allaahuma adil cumra wa aktir maalah wa aktir awlaadah soo adduun ma ah soo duca soo adduunkii buu duceeyey nebigu sala allahu alay slm wiilkii dee waa wiil yar oo soo kacaya waa munaasab wiilkan waa da'dan joogaa wiilkan sooma arkisi waa da'dan da'danna wax weyn hadda kuma jira in aakhiro loola kaco hadduu kacayaa maogto wuxuu cabuu rabaayo inuu dhuldhiso oo inuu wax inuu jihaado oo inuu xoolo ururiyu rabaa mogta nebigu marka wuxuu yihi allahuma adil cumra waa saddexda maanta haddii laguu sheega caawa aadan seexanayn ninka hadda loo sheego la boqol sanaad jiri seexan maayo caawa ninka la yidhaahdo u hallo waxaa rabdi isu kaasaanan yahay seexan maayo ninka sidii anas dhalaa boqol wiil ama in ka batay ka badan anas wuu kala garan waayey qabiil bay noqdeen markuu dhimashada kusoo dhowdahay caruurtiisa waa loo kala sheegi jiray kan hebel hebel baa dhalay kana hebel hebel baa sii dhalay oo caruurtaydiiba waa loo kala sheegi jiray fara waxay ka qabaan boqol bay dhaafeen markay dhimashadu ku imanaysa isna boqol buu gaadhay da'diisu soo ma arkaysa dee ducaa waxaa munaasab munaasabada waxaa weeye ilaahay waa baryi kartaa marka adduunka oo nebigii baaba yarka ugu duceeyey oo nabigiibaa ilaahay nabigii baa yidhi sala allahu alayh wasalam rabbanaa aatina allahuma rabbanaa aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana oo ilaahay baa qur'aanka ku yidhi oo xikaayo ilaahay uga warramay ogow dadka siday leeyihiin buu ka warramay laakiin nebigu wuxuu wuu ku bariyey laakiin ilaahay dadku ka warramo wa minhum xujaajta man yaqulu rabbanaa aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar qolaasaa ku ducaynaysanaysa qolaasu marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ammaanay marka ayaamahani waa ayaamo aada u weyn waa ayaamo maaragtay mukarama waa ayaamo aan la heli karaynin cimri warkama hayna cimrigu intuu jiro warkama hayse geeridu intay jirto waa ilaahay subxaana aayadda markaa akhriyayaan aada ula yaamaa wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut wamaa tadri nafsun maadaa tagsibu hadaa wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut meel alla meel qabrigaagu yahay garan mayse safar baad geli qabrigaad u socotaa meel baa degi qabrigaa lagu wadaa meel baa dani kaa qaba qabrigaa lagu wadaa meel baa lagu diiday inaad ka dhaqaaqdo qabrigaa lagu intee xaajiba inteena raaco meeshaan kaga iman mee kusoo kafanaa qabrigoobaa maka ah wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut horta intaasaaba tamar li'i iyo argagax iyo fajac iyo iyo cabsi intaasaa inagu filan marka maxaynu samaynaynaa waxa weeye ducada waa inay ku jirtaa rabbi saasaa ducadii rusushu ahay saasaa ducada saalixiintu ahayd allaahumma waa ku yar tahay rabbi wayna ku jirtaa wey u fiirsada qur'aanka akhriya bal qur'aanka hadda aabbaheen aadam al rabbanaa rabbanaa inanaa dalamnaa anfusana wain lam takfir lana nabiyullaahi ibraahim fiiri rabbanaa inii askantu min duriyatii biwaadin qayri day zarcin rabbi ba ka buuxa nabiyullaahi yuusuf muxuu yidhi markuu hadlayey rabbi qad aataytanii min almulki wacallamtanii min rabbiguu kaga bilaabay nabiyullaahi maxaan ku dhahdaye iisoo qabo zakariya markuu carruurtii waayey oo maryamo marka arkay ilaahay karaamada u siiyey hunaalika dacaa zakariya rabbahu muxuu yidhi qaala rabbi rabbiguu kaga bilaabayaa wahaakadaa saalixiintoo dhan saasay ahayn xataa ahlu naarkaasaa ku hadlaya ilaahay ku baryaya kelimada marka rabbi ayayna ka maqnaanin sababta waa maxay sirdaa ku jirta waxa weeye sifadani waxay wadataa kamaalka ilaahay oo dhan bay wadataa rububiyay wadataa korin bay wadataa ricaayay wadataa dhimirsibay wadataa waxay dha wadataa maaragtay dembi dhaaf waxay wadataa risqi kelimadani waxay kulminaysaa macaani kaiira ilaahay haddaad ku barido ilahay waa ku siinaya subxaanahu wa tacaala ibnu qayim raxmat ullaahi calayh markay kelima ka xidhanto uu macnaheega garan garan waayo dhulku ku galaan garan jira intuu salaad galo uu ilaahay beryi jiray markaasa ilaahay u furi jiray futuuxaad marka hadda geli mayna inagu dadkii ducadooda la ajiibay iyo dadkii karaamaadka lahaa gali mayno oo qaarkood waxaa suuroobi karta ilaaban ku ibtilownaba baa suuroobi karta qisas badan iyo waxyaalo dhacay oo anugu aan u joogay baan anu arkay oo dad aan ku arkay laakiin dadka inii sheegi maayo waad ku ibtiloobaysaan hadday qaar nool yihiin hadday dhinteen marka waxaa la rabaa fii hadihi laxadaat iyo awqaadan kariimka ah ee dhibonimadiina inaad ma aragtay dhibo inaad tiina caddaysaan ilaah inaad u tihiin askar u hoggaansan tihiin wuxuu inii diido ka joogsataan wuxuu ina amro waxaad kartaan ka kala timaadaan waa inaa hoggaansataan midda kale ilaahay markuu leey waqaala rabbukum udcuunii astajiib lakum muxuu yihi ka dambeeyey in aladiina yastakbiruuna can cibaadatii ducada waxaa ku jira sir kibirkaa kaa baba'aya waxaad noqonaysaa daliil midda kale lama rabo ducada inaa hadalka kor u qaato udcuu rabbakum tadarucan wa khufya waxaa la rabaa hadday kuu sooroobi meel qola intaad gasho bal inaad oydo bal halkan oohintu way fudun tahay dadka dhexdiisa markaad aragto laakiin markaad kelidaa tahay ma fududa bal dee iska oohiya ninkaan oohi karayno iska oohi bal oo oohinun iska keen sababta oo xadiisku wuxuu leeyahay bal u fiirsada xadiiska toddobada loo bishaareeyey carshiga iyo in maaragtay la casuumado muxuu ahaa warajulun dakara allaha khaaliyan fafaadad caynaa lama sheegin kii kale dadka ku dhex jiray marka bal hadday kuu suuroobayso bishaa rabadaan habeenada weliba khaasatan laylatulqadriga inaad ilmayso ood oydo amaama rabbig oohin waa kaa horraysaa ilaah ilaahay waxaan barinay inuu naga dhigin fuqarada aakharo nebigu kolkuu yidhi haweenka kiciya saaxibuulxujaraat kiciya haweenka maxaa loo leeyahay haweenku iyagaa ugu qaflo badan raggaa ka taqwo badan oo ka cibaado badan oo rususha raggaa laga soo diray oo raggu way jihaadaan arrintaa haweenka waxaa ku badan aflada inay wax moog yihiin kiciyuudha marka haweenka iyo xujuraadka kiciya ruba kaasiyatin fi dunya caariyatin fi laakhira ilahay waxaan barinay inu aakhare naga dhigin kuwa caydha ah sala allahu calaa sayidina maxamed